deegaanka baarsanguuni ee dhaca dhinaca waqooyi magaalada kismaayo ayaa waxaa laga dareemayaa cudurka duumada iyo cudurro kale bulshada ku nool deegaanka ayaysan haysanin goob caafimaada oo lagu dabiibo dadka ku nool deegaanka waxaa mararka qaar soo gaara deegaanka dhakhaatiir ay soo dirtay wasaaradda caafimaadka jubbaland inay soo gaaraan deegaanka si ay u daaweeyaan bulshada ku nool baarsanguuni balse aysan ku filnayn adeegyada caafimaad ee u baahan yihiin bulshada qaar ka mid ah bulshada ku nool deegaanka baarka ayaa wasaaradda caafimaadka jubbaland ay ka codsadeen in loo hirgeliyo xarun caafimaade magaceyga aniga ooyo axmed cusmaan baa liidhahaa ooyo waxaan ku sug lahay baar sanguuni annaga horta sidii oo laatan aan ugu soo noqono aan ugu imaanay saddex sano waxba ma beeranin ma garan xagga caafimaadka caafimaad ma haysano ma garan haddaba saan malaria iyo jabeeca waxa le mantaqaayo bilcaan iyo ras iyo yar iyo weynba waa wajahwareere sidii kaniina loogu soo qaaday farmashiyo kaas buura garuud iyo kismaayo waa jahwareerna wama garan haa ko bilcaana hadda saddex sol ah labana aabay ku dhaleen shila kismaayo loola cararay baabuur dara baabuur oo jilib ka imaada aan saarna dayna ma garan haa meesha horta caafimaad daraayaasha caafimaad deg deg inaan noola soo taliyo u baahanahay aniga magacayga waa ibraahim cabdullaahi maxamed aliid ahaa waxaan ku tugnahay barzandoni wallaahi iyo caafimaadka deegaanka boqolkiiba boqol waa liitaa boqolkiiba boqol aadu u liitaa dhinaca caafimaadka aadan ugu liidanaa waxaa jirtaa cudur la yidhaahdo jadeeco malaria tifo ayaa dadka aad u bisleenhaya meel caafimaadna ma haysano caafimaad waxaa loogu sakeeyaa buulagadood wasaaradda caafimaadka fariinta ugu dambaysa ani aan u diri lahaa ama codsi aan u diraayo goob caafimaad in ay noo keento tuulada baarka in noogu dhisto goob caafimaad oo macnaha gargaar ah markii macnaha yani waxyaalaha burundis koorsa annaga aan aragno
si kastaba haatee bulshada ku nool deegaanka baarsanguuni ayaa waxay dareemayaan cudurka duumada iyo cudurro kale waxaana wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland iyo hay-adaha intaba ay ka codsadeen in deegaanka loo hirgeliyo xarun caafimaad oo lagu dabiibo bulshada deegaanka